Shirkadda Golis Telecom ayaa magaalada Cawstan ee maamulka Puntland ka hirgelisay dhisme ka kooban checkpoint iyo qolka adeega kastamka oo ay ugu talagaleen amniga iyo maamulka kastamka. Dhismaha labada xarun ayaa wax badan ka bedeli doona shaqada iyo shaqada kastamka ee loogu adeego bulshada magaalada. Maamulaha shirkadda Golis Telecom Maxamed Cabdulaahi ayaa ka warbixiyay dhismaha labada xarun.
anigoo ku hadlaya magaca shirkadda golis telecom soomaaliya waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo munaasabadan rasmiga ah ee wareejinta dhisma ay shirkaddu ka hirgelisay magaalada cawsane dhismahan oo ka kooban checkpoint iyo qolka adeega kastamka waxaa loogu talagalay in lagu taageero howlaha amniga iyo maamulka kastamka si loo dardargeliyo habsimo socodka adeegyada dowladda ee ka jira magaalada cawsane shirkadda golis telecom oo mar walba ay ka go'an tahay ka qayb qaadashada horumarinta adeegyada bulshada iyo sugidda amnigu waxay dhismahan u hirgelisay si loogu xoojiyo barta kastamka ee muhiimka ee magaalada cawsane haddaba maanta waxaan si rasmi ah ugu wareejinaynaa maamulka magaalada cawsane iyo hay-adaha ay khusayso dhismahan checkpointka ah iyo qolka adeega Dhanka kale qaar ka mid a bulshada magaalada ayaa soo dhoweeyey xarumaha loo hirgeliyey.
insha allah waa ku mahadsan yihiin shaqo fiican bay qabteen insha allah waxaan rajaynaynaa inay noqoto wixii ugu horreeyey insha allah aysan noqon wixii ku dambeeyey shirkadda iyo magaaladu insha allah wada shaqayn fiican bay leeyihiin waana soo dhoweynaynaa waana u soo dhoweynaynaa shirkadda iyo cawsanna de kolley muddaba wada shaqayn way lahaayeen aad baan u soo dhoweynaynaa maamulaha shirkadda janaraal afrikaan aad baan u soo dhoweynaynaa waxaan u mahad celinaynaa marka koowaad alle subxaanahu wa tacaala marka labaad shirkadda golis oo waxqabad badan samaysay cawsana in badan bay waxay ahayd lama heli karo